alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin alcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllah wslm wbaarak clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى aalih wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacd walaalayaal jazakum اllahu khayra wbaaraka allahu fiikum waxaynu bilaabaynaa saaka biidn illaahi tacaala kitaabkii afraad ee ka mida silsiladii ictiqaadka iyo towxiidka ku saabsanayd ee aynu soo wadnay ilaahay baynu subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo ikhlaaska ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inagu anfaco kutubta iyo ictiqaadka aynu akhriyayno inana fahansiiyo kitaabka in sha allahu tacaala aynu dhigi doonaa waa kitaabkaas si la idhaahdo ictiqaadu aimati ahli lxadiid intaynaan kolkaa kitaabka iyo sheekha alifay gudagelin waxaynu waxoogay ka yara hadli doonaa ictiqaadkii culimadii ahlulxadiidka iyo dadkii wanaagsanaa caqiidadii ay qabeen laga soo bilaabo saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim iyo dadkii ka dambeeyey ee waddadooda maray waxaynu u daraasaynaynaa waxaynu u dhiganaynaa maxaa keenay ahlulcilmigu inay kutub ka alifaan ay ku caddaynayaan caqiidadii salafki iyo dadkii wanaagsanaa ay aaminsanaayeen arrinta noocaasi walaalayaal waxaa kalifaya oo sabab u ah arrimo badan oo muhiim ah waxaa ka mid ah lianna qofka caqiidadii salafki iyo dadkii wanaagsanaa waafaqaa waa qofka xaqa ku taagan weeye caqiidadoodii ka waafaqa ayaa xaqa ku taagan qofka khilaafaana waa mid lunsan oo anbaday sidaa awgeed baa abulqaasim alasbahaani wuxuu ku yihi kitaabkiisa laydha alxuja fii bayaani almaxaja aba allaahu an yakuuna alxaqu walcaqiidatu asaxiixatu ila maca ahli lxadiid ilaahay wuu diiday xaqa iyo caqiidada saxiixa ah ee hagaagsani ahlulxadiidka macooda inay ahaato mooye wax kale caqiidadoodana ahlulxadiidka iyo culimadaasi sunnadu waxay ka soo qaateen kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida aynu kitaabka qudhiisaba ku arki doonno ictiqaadkoodu wuxuu ku dhisan yahay bilitibaac raacis buu ku dhisan yahay ay markaa raaceen waxyiga munasalka ah ilaahay jalla wacalaa uu soo dejiyey waa ta labaade ictiqaadkii ahlu sunnihii hore iyo culimmadii waxaa loo sheegayaa oo kutubta looga qorayaa si loogu daydo markaynu madhabkooda iyo maqaalaadkooda baranno waynu kolkaa ku dayanaynaa markaynu ku dayannana inaynu badbaadno ilaahay agtiisa ayaynu rajaynaynaa wuxuu idhi imaamkii la odhan jira abulmudafar asamcaani lianna inamaa nabni aqwaalana aqwaalihim aqwaasheenna waxaynu ku dhisaynaa aqwaashii salafka oo ictiqaadkoodii ayaynu ictiqaadinaynaa xagga iyo xagga midnaba uga baydi mayno waa arrinka saddexaade qofka waxa weeye ictiqaadkooda iyo dariiqooda raaca waxaa loo rajaynayaa sida aynu sheegnay aakhire inuu macooda ahaado uu la badbaado qofka khilaafsan ee laakiin madhabkooda garab maray waxaa aada iyo aada looga baqanayaa inuu waxa weeye halaagsamo oo naaraha ilaahay ugu goodiyey dadka waddada mu'miniinta khilaafo uu galo waayo waddadooda ayaa sabiilulmu'miniinkii ah sabiilulmu'miniinkaana qofka raacaana wuu badbaadayaa qofka ka weecdana goodi iyo hadidaad adag ba u taalla waman yushaaqiqa arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira waata kale eh waxaynu ognahay hadallada iyo caqiidooyinka qaldan ee caqiidadii ahlu sunnaha khilaafsan inay aada iyo aada u badatay wakhtiyo hore laga soo bilaabo ilaa xaggan dambe loo soo socdo mar kasta oo wakhtigu sii dheeraado oo laga fogaado cahdigii iyo wakhtigii salafka iyo wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa sharaftalana dalaalku wuu sii badanayaa iyo maqaalaadka iyo odhahaha qaldani way sii badanayaan sidaa awgeed baa waxaa lagama maarmaan ah qofku inuu aada iyo aada u hubsado ayna yadacu rijlah alkacagtiisa u dhigaayo wuxuu aaminayo iyo wuxuu ka madhab dhiganayo iyo waxa uu ku soconaayo inuu qofku aada iyo aada isaga hubsado ayaa saaran cid kastoo uu arko oo hadal qurux badan ku hadlaysaa ama afmiishaaraho wax isku toostoosinaysaa waa inaanu warkeeda markaba la boodin waa inuu eego maxaa u daliila kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka daliil ma looga hayaa sala allahu calayhi wasalam dariiqii salafka iyo dadkii wanaagsanaa arrinkani ma yahay mise waa wuxuun layska qurxiyey waa yahay waxaa kale oo ictiqaadkii a'immada xadiidka loo sheegayaa lianna ictiqaadkoodu wuxuu ahaa mid keliya caqiidada iskumay khilaafsanayn kumanay kala duwanayn baab kasta oo ictiqaadka ah oo la joogo isku mid bay a'immadii xadiidkii iyo ahlu sunnuhu ka ahaayeen dhammaan caqiidadoodu mid bay ahayd wuxuu ihi sheekhii la odhan jiray ee abu zakariya fahum wain ikhtalafat canhum alcibaaraat faqad itafaqat minhum alictiqaadaat cibaaraadkooda iyo odhahaha ay ku cabirayaan mararka qaar haba kala duwanaato laakiin ictiqaadaadkoodu waa mid iswaafaqsan oo aan kala duwanayn waayahay xataa cibaaraadka qudheeda waxaad arkaysaa in badan iyagoo iswaafaqsan masaladii kitaabkan aad ku aragtay baad kanna ku arkaysa sidaa awgeed baa inta aynu insha allahu tacaala silsiladan wadno waxaynu arki doonnaa ictiqaadkii iyo masaa'ilkii kitaabadii hore aynu ku soo aragnay iyagoo kuwa dambena ku soo noqnoqonaya waxaa dhowrka kitaab la ysugu xigsiiyey uun waxa weeye inay maaragtay masaa'ilkan iyo ictiqaadaadkan saxiixa ahi ee quluubteenna ay ku sugmaan oo aynu fahanno oo aynoo jilcaan wa ilaa masaa'ilka iyo ictiqaadaadka kan ku yaalla iyo ka ka dambeeya kuwa ku yaalla waa masaa'ilkii kuwii horena ku yaallay weeyi iyadoo ay dhici karta mararka qaar kutubtu inay dee kala waaweyn tahay oo masaa'il uu sheegayo kitaab inaanu waxa weeye mid kale sheegin baa dhici karta waayo kutubtu waxa weeye dee way kala waaweyntahy waana kala yaryar tahay waaya ugu dambeyn walaalayaal asbaabta loo sheegay ictiqaadka a'immada xadiidka iyo ahlu sunnaha waxaa ka mid ah muhiimka ah si waxa weeye dee loo kala baxo oo ay u kala caddaadaan qofka raacista salafka iyo dadkii wanaagsanaa ay dhabta ka tahay ya ee xaqiiq ahaan dariiqoodii iyo madhabkoodii ku socda iyo ka sheegashadiisu ay tahay faalsada musayafka ay tahay ee iska sheeg sheeganaya laakiin xaqiiq ahaan madhabkooda aanu haynin waayo dee dariiq iyo wadday lahaayeen qofka waddadoodii raaca gaar ahaan marka imtixaanku yimaado ilan waa lays imtixaanaya had iyo jeerna ilaahay jalla wacalaa hayna suge qofku inta aan la imtixaaminee meelaha uu iska joogo warkiisu aad uma sii caddaado wuxuu qofku had iyo jeer waxa weeye arrintiisu ay kala caddaataa marka la imtixaanee la fitneeyo markaasaa qofna ilaahay jalla wacalaa uu sugaa oo wixii uu sheeganaye uu dhab noqdaa qofna waxa weeyaan markaa hawada ee uu raacaa oo wixii uu sheeganayey sidaasi waxa weeyaan markaa mid musayafa uu ku noqdaa kitaabka walaalayaal aynu bilaabayno waa kitaab qiimo badan waxaa alifay imaamkii waynaaye la odhan jira abubakar alismaaciili caanka ku ahaa abubakar waa kunyadiisa magaciisoo dhammaystiranna waxaa la odhan jiray axmed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil ibnu alcabaas aljurjaani alismaaciili wuxuu dhashay sheekhu laba boqol iyo toddobiyo toddobaatankii hijiriga waxaan u dhintay saddex boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijiriga afar iyo sagaashan jir buu ku dhintay afar iyo sagaashan sano ayuu joogay saddex boqol waxa uu dhintay markaa saddex boqol iyo iyo iyo koob iyo toddobaatan baa i qoran saddex boqol iyo koob iyo toddobaatan ayaa ii qoran waliba marka la kala gooyana afar iyo sagaashankaasi sano ayay noqonaysa calaa kulli xaal ikhwaani alismaaciili nisbada caynkaasa waxaa loo tiiriyey awowgii oo axmed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil baa la odhan jiray alismaaciili awowgii baa loo tiiriyey aljurjaanina aljurjaani nisbadaasna way ku jirtaa abtirtiinsiisa iyaduna waa beled meesha jurjaan la idhaahdo ayaa loo nisbeeyey sheekhu walaalayaal wuxuu ahaa sheekh marka aada u caalimah oo aada iyo aad markaa u cilmi badan ayuu ahaa raxmat ullaahi calayh waxaanuu ka mid ahaa a'immadii waaweyneyd ee xadiidka taana waxaa markhaati u ah kitaabkiisa la ydhaha almustakhraj cala asaxiix ee saxiixa bukhaariga waxa weeyaan maaragtay mustakhrajaadkiisa ka mid ah waana markaa fatxulbaariga akhriyaysaan oo sharaxa saxiixa bukhaariga ah had iyo jeer waa ka xaafidku sheega wa fii riwaayati alismaaciiliyi markuu leeyahy ama wasaada alismaaciiliyu ismaaciiliga uu jeedaa sheekhan weeye marka a'immadii waaweyneyd ee xadiidka ayuu ka mid ahaa ha yeeshee xadiidkoo keliya may aqoonin fiqigana aad iyo aad buu yaqaanay oo culimmadii markaa fuqahada ahayd ayuu ka mid ahaa weliba wuxuu ka mid ahaa fuqahadii shaaficiyadee waaweyneyd buu ka mid ahaa marka a'immadii funuunta badan taqaanay ee cilmiga xadiidka iyo cilmiga fiqiga labadaba kulmiyey ayuu ka mid ahaa alimaamu alismaaciiliyu raxmat ullaahi calayh sida awgeed baa alxaakimu abu cabdilaahi wuxuu yidhi shaykhu lmuxadisiina waalfuqahaa muxadisiintii xadiidka yaqaanay iyo fuqahadaba sheekhoodii ibnu qaadi shuhbana wuxuu yidhi abubakar alismaaciiliyu alfaqiihu alxaafid axadu kubaraa'i shaaficiyati fiqhan wa xadiidan wa tasniifa a'imo badan oo kalena sidaasi ayay u tilmaameen sida awgeed baa waxaa dhacday in loogu soo rixlaystay xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalama si looga qaato oo looga wariyo wakadaalika waxaa loogu soo rixlaystay fiqiga in laga qaato oo faqiih buu ahaa markaa imaamuhu mujtahida ayuu ahaa aad iyo aad baanay kutubtiisa iyo tasaaniiftiisu u badnayd waxaa ka mid ahaa kutubtiisa kitaabkan aynu daraasaynayna insha allah ictiqaadka ku saabsan marka la ego kitaabka magiciisa magac cad oo sheekhu uu sheegay ama maaragtay gaar ahoo ay isku waafaqeen ma jiro ha yeeshee cibaaraadka iyo hadallada ku soo arooray ayuunbaa magacaasi ku dul qoran laga qaatay sidaa awgeed baa culimmada kitaabka taxqiijiyey qaarna waxay rajaxeen in kitaabkiisu kitaabka magaciisu uu yahay ictiqaadu a'immati ahli alxadiid caqiidadii iyo muctaqadkii a'immadii ahlulxadiidka qaarna waxay rajaxeen inuu yahay kitaabka magaciisu ictiqaadu ahli sunna kitaabu ictiqaadi ahli sunna inuu sidaa yahay labada kii la yidhaahdaabana waa saxoo isma diidayaan oo ictiqaadu ahli sunna iyo ictiqaadu a'immati ahli alxadiid waa isla halkii uno waa isku midun weeye isku midun weeye marka la eego kitaabkani mu'alifka ma ka sugan yahay haa weeye jawaabtu taana waxa u daliila asaaniid waxa weeyaan maaragtay saxiixa oo sugan ayaa la hayaa oo waxa weeyaan markaa tilmaamaysaa sheekhu kitaabkani inuu alifay uu ka sugan yahay ahlulcilmiga wariyeyna waxaa ka mid ah ibnu qudaama sheekhii kitaabkii hore aynu soo dhigannay qoray kadalika alimaamu dahabiyu raximah ullah weliba alimaamu dahabiyu wuxuu tilmaamaa biisnaadin saxiix sanad saxiixa inuu yahay sanadka mutasilka ah ee sheekha uu kitaabku kaga soo arooray waxaa kaloo intaa loo geynayaa culimmadiina waxa weeye kitaabka sheekha way u tiirin jireen waxbaanay ka soo qaateen culimmadii hore iyo culimmadii ka dambeysayba culimmada wax ka soo qaatay waxaa ka mid ah asaabuuniyu raxmatullaahi calayhi oo qoray caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid oo sheekha ka dambeeyey waxaa ka mid ah culimmada aada wuxuuga soo qaaday shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh waxaa ka mida alimaamu dahabi raxmat ullaahi calayh waxaa ka mida ibnu rajab alxambali iyo waxa weeye kuwa aynu sheegnay khayrkoodba marka waa caano waa mid la ysla yaqaano kitaabkan inuu sheekhani alifay waaya kitaabku inta anigu aan ogahay laba taxqiiq buu leeyahay midna taxqiiq waxa weeye hore ayuu ahaa oo waxaan filayaa markaa badidiinnu ma haysaan doctoorka la ydhaha moxamed ibnu cabdiraxmaan aala khumayis ayaa taxqiijiyey midna kaa wuu ka dambeeye waa kitaabkaa badidiinnu haysaan waxaa taxqiijiye sheekha la ydhaahdo jamaal cazuun ayaa taxqiijiyey labada taxqiiqna waxa weeye kan dambe ayaa sii muhiimsanoo waayo makhtuudadadana wuu noqday kitaabkaa hortii la taxqiijiyeyna wuu eegay marka kan dambe ayaa sii fiican labadaba qofkii isku hayaana wuu isu eegi karaa xagga sharax ahaan wax koleyg anigu ma arag kitaabka sharaxay cid kale oo sheegaysana ma maqal marka laga reebo kitaabka weyn ee hadda aan hayo oo la yidhaahdo sharxu ictiqaadi a'immati alxadiid waxaa qoray sheekh mucaasir ahoo nool maxamed ibnu ibraahim ibnu maxamed alcuhmaan la yidhaahdo kuweyti ah oo caalimo ayaa qoray marka aada buu masaa'ilka kitaabku koobsanayo u sharaxay oo nuquulaad badan iyo arrimo fara badan uuu soo arooriyey qofkii helayaa isagana wuu ka faa'iidaysan karaa waaya qaala shaykh alimaam axmed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil alismaaciiliyu raxmat ullaahi calayh iclamuu raximana allah waiyaakum ana madhaba ahli اlxadiiثi ahli الsunati waاljamacati aliqraaru biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih waqabuulu ma naطqa bihi kitaabu اllah ilى aakhirih أصول الاعتقاد عند أهل الحديث وأصوشا اعتقاد كأهل الحديث كأكتوده اعتقاد أي معتقد وي اعلموا وحوقاتان رحمنا الله ilaahay ha noo naxariisto wa iyaakum iyo idinkaba eh annaga iyo idinkaba eh iclamuu waxa ogaataan raximana allaah ilaahay ha noo naxariista annaga iyo wa iyaakum idinkaba eh anna madhaba ahli lxadiisi madhabka ahlulxadiisku inuu yahay ahli sunnati waljamaacati ah ahlulxadiidka ahli sunnati waljamaaca ah madhabkoodu inuu yahay aliqraaru billaah ilaaha in la qiro markaa sheekhu iclamuu buu ku bilaabay waa ficlu amrin oo min alcilmi amarkuna halkan waa lilirshaad had iyo jeerna iclam iyo iclamuu iyo waxaa loogu horeysiiyaa hadallada muhiimka ah ee ay mudan tahay ama ay aadka u wanaagsan tahay qofku inuu ogaado arrinkanuu sheekhu soo wadaana waxaba weeye kii ugu muhiimsanaa oo wuxuu ku saabsan yahay ictiqaadkii saxiixa ahaa intaa wuxuu sheekhu raaciyey jumladda muctaridada ah raximana allaahu wa iyaakum duco inuu u duceeyo dadka kitaabka dhiganaya iyo kuwa akhrisanaya iyo kuwa aaminsan waxa uu sheegayo intaba taasina waxay tusinaysaa ama ducadaasi ay ka mid tahay min xusni tasniifi almusanifi raximahu llah qoraal wanaaggii iyo sanifaad wanaaggii mualifka ayay tusinaysaa waxaa kaloy tusinaysaa naxariistii iyo naseexadii uu ku sifaysnaa waa ta kale ardayda iyo qofka wax baranaya cilmiga sharciga in loo duceeyaa waxay ka mid tahay sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam jumladdan oo kalena waxaa la yidhaahdaa raximana allahu wa iyaakum khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan baa la ydhaha lafdi ahaan waa khabar laakiin macno ahaan waa duca weeye waa inshaa'iyo oo waa duco raximana allaah wa iyaakum ilaahay annaga iyo idinkaba ha idin naxariisto waaya markii sheekhu uu ducaynayeyna nafta ayuu ku bilaabay waana sida sunnaha ahoo qofku waxa weeye marka uu naftiisa iyo cid kale doonayo inuu u wada duceeyo waa inuu naftiisa ku bilaabo xadiis abu daawuud wariyey waxaa ku soo arooray kaana idaa dacaa bada'a binafsihi wuxuu rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalama markuu ducaynayo mid naftiisa ku bilaabo ayuu ahaa sidaasuu sheekhu markaa u yihi raximana allaah wa iyaakumna uu raaciyey ha yeeshee qofku marka aanu naftiis iyo cid kale u wada ducaynahayn dee waxba waxa weeye wuu ducayn karaa cid si gaara wuu ugu ducayn karaa qofku oo waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalama lahaa raxima allaahu akhii muusa laqad uudiya biakhara min hada fasabr walaalkay muuse nebi muuse calayhi salaam ilaahay ha u naxariisto intan in ka badan baa la dhibay oo uu sabray baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam markaa muusoo keliya ayuu u duceeyey oo naftiisa ma raacin markaa cid markaad u ducaynaysa mar walba inaad naftaada raacisa shardi maaha ha yeeshee marka aad raaciso ama aad raacinayso inaad naftaada horreysiiso weeye waxaa kaloo ynu intaa ku sii daraynaa jumladdaa ku tacalluqa raxmadda qofka nool iyo ka dhintayba waa loogu ducayn karaa had iyo jeer waxa caan ah oo mashhuur ah in qofka dhintay la ydhaha raximahu allaah ama dadka dhintay la yidhaha raximahumullah soo maaha ka noolla maxaa la yidhahdaa ya xafidahullah baa la yidhaha dee inta badan soo maaha oo haddaad mid nool ku tiraa raximaka allaah ama raximahullah wuxuu moodayaaba inaad dishay soo maaha laakiin qofka dhintayna raxmadda wuu u baahan yahay ka noolina raxmadda wuu u baahan yahay sidaa awgeed baa ninkii masaajidka rasuulka ku kaajay sala allahu calayhi wasalam ee xadiidku wuu dheeraaye waa kuwii ku booday markay arrinkaa arkeen ay la yaabeen saxaabadu waa kii yidhi iska daaya ha ku jarine markii dambe rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu baray oo wuxuu ku yidhi masaajiddii ilaahay weeye qurunka iyo waxyaabaha noocaasa lalama yimaado si fiican buu wuxu baray ninkii dabadeetana ducuu qabsaday oo wuxuu idhi allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa axada ilaahay ou aniga iyo muxamed noo naxariiso oo cid kale ha noola naxariisan buuri labada yadaasun ilaahay ou naxariiso rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilan labadooduba way noolaayene waynu noolaye naxariis ilaahay haynoo weydiin kuma odhan soo maah wuu u taqriiriyey ha yeeshee wuxuu ku qabsaday intaa dambe oo inuu naxariistii labadooda ku koobay oo wuxuu ku yihi laqad xajarta waasica arrin ballaadhan naxariista ilaah way ballaadhan tahay labadeennana kuma koobna arrin ballaadhan baad waxa weeye ayaad maaragtay dee soo yaraysay oo aad soo koobtay markaa axbaddii ha soo koobin labadeenna labadeenna axba ha ku koobin naxariista ilaahay way ballaadhan tahay waay halkaa kolkaa waxaa laga qaadanayaa qofka nool qudhiisana in raxmadda loogu ducayn karo wuxuu ihi waxa ogaataan allaha inoo naxariista dhammaanteene madhabka ahlilxadiidku inuu yahay oo ahlu sunnaha ah kitaabkii horeynu ku soo marray gaar ahaan alcaqiidatu alwaasitiya dadka caqiidadii saxaabada rasuulka aaminsan sala allahu calayhi wasalama ee sunnadii rasuulka ku dheggan ee bidaca iyo waddooyinka badan ee leexsan aan la baydhin ayaa dhowr magac baa la ydhaahdaa magacyadooda waxaa ka mid ahlulxadii ahlulxadii baa la ydhaahdaa waxaa kaloo la ydhaahdaa طaa'ifat اlmansuura ahlu sunati waljamaca la ydhaahdaa ahlulahar baa la dha atbaacu salaf baa la ydhaahdaa magacyada caynkaasina waa isla wada halkii oo cid qurun baa loo jeedaa sidaa awgeed baa aaa'ifa almansuura oo axaadiidta mutawaatirka ah ku soo aroortay markay fasirayeen axmed ibnu xambal iyo axmed ibnu sinaan iyo ahlulcilmi kaleba waxay idhaahdeen in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adri manhum cibaarada imaamu axmed iyo keyrkiiba in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adri man hum aaa'ifa almansuura haddaanay ahlulxadiidka ahayn cid ay yihiin ma garanaya buuhi imaamu axmed wuxuu tilmaamayaa inay ahlulxadiidka yihiin haddaba in la idhaahdo dadka adaa'ifa almansuura ama alfirqat naajiya waa ahlulxadiidka dadka qaar bay ishkaal ku keentay oo waxay moodeen in muraadka iyo ujeeddadu uu yahay xadiidka dadka yaqaano oo keliya muraadka iyo ujeeddaduna sidaa maaha ujeeddadu waxa weeye imaamu axmed uu ujeedaa iyo keyrkii oo ahlulcilmiga ahi waa dadka ahlu sunnaha ah ee caqiidada saxiixa aaminsan weeye sunnada rasuulkana ku camalfalaya walow yaana iyagu axaadiis badan xifdisanaan ama axaadiis badan aqoon u lahaan ama culimada la ydhaahdo maaragtay dee cilmiga xadiidka lagu tiriyo aanay ka mid noqone mar haddii xadiidka rasuulku wuxuu sheegayo ay raacayaan aaminayaan caqiidadooduna toos tahay ahlulxadiidka ayay ka mid yihiin marka ahlulxadiid waxay uga jeedaan ahlu sunna ayay uga jeedaan sidaa awgeed baa waxaa soo gudagelaya mid kasta oo dariiqaa saxiixa ah haysta oo ahlu sunnaha baa soo gudagelaya waay ahlulcilmiga arrintaa fasiray ama muraadka imaamu axmed fasirayna waxaa ka mida qaadi ciyaad oo wuxuu ihi waqad qaala axmed bnu xambali fi hadihi طaa'ifati in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adri manhum wainama araada ahla الsunati والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث وحن إمام أحمد وجد أبو يري هذا الكو سدا ليهي أهل السنة والجماعة يعد مذهب كأهل الحديث كآمسا إكمال المعلم كا أي وحوي سدا كويري إكمال المعلم وللقاضي عياض وكم ذا وحويه shuruuxda muslimka la saaray waayahay marka magacyada caynkaasa dhammaantood ahlu sunnaha ayaa iska leh qofku haddii uu xadiidka rasuulka yaqaano sala allahu calayhi wasalam laakiin aanu ku toosnayn oo waxa weeye uu maaragtay suufiyo iska aaminsan yahay ama khuraafaad ama bidac ama waxyaabo badan oo dee xadiidka rasuulka ka hor jeeda marka la eego isilaaxan ahlu sunnaha ahlulxadiidka ka mid ma aha walow aqoonba ha u lahaado laakiin ahlulxadiidka ka mid ma aha waayo wixii xadiidku sheegayay baanu aaminsanayn oo aanu waxa weeyaan markaa raacahayn waa tahay wuxuu sheekhu intaa dabadeed inoo sheegay madhabka ahlu sunnuhu inuu yahay aliqraaru billaah ilaaha in la qiro wamalaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa wa kutubihi iyo kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa waa arkaantii iimaanka bar ka mida ayuu halkan ku sheegay aliqraarna wuxuu uga jeedaa aliimaan in la rumeeyo waayo iqraarka iyo iimaanku xagga luuqada marka la eego waa bimacnan sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu sheegay raxmat ullaahi calayh lafdigan aliqraarna waa lafdi sharci a weeye oo sharciga ku soo arooray lafdi sharci a weeye qur-aankuu ku yimi waid akhada allahu miihaaqa anabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikma uma jaa'akum rasuulu musadiqu lima macakum latu'minunna bihi walatansurunah qaala a aqarartum waakhadtum calaa dalikum isrii qaaluu aqararna qaala fashhaduu ana macakum min ashaahidiin qaala a aqarartum ma qirteen qaaluu aqrarna marka calaa kulli xaal waa lafdi sharci a weeye ilaahay jala wacalaa in la qiro oo la rumeeyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa la qiro cibaadada inuu xaq u leeyahay oo uluuhiyadiisa a la qiro rubuubiyadiisa oo afcaashiisa inuu gaar u leeyahay la qiro wa kadalika malaa'igtiisa la qiro malaa'igtuna waa khalqi ka mida makhluuqaadka ilaahay waayahay waana makhluuq markaa inaga maqan oo haybi ah weeye inaynu rumayno ayaa waajiba bala in la rumeeyo arkaanta iimaanka ayay ka mid tahay ilaahayna wuxuu ku sifeeyey yakhaafuuna rabbahum min fawqihim ilaahay inay ka baqaan baa rabbi sheegay jala wacala waxaa kaloo rabbi ku sifeeyey laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun rasuulkuna wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalama in nuur ilaahay ka abuuray nuur baa laga abuuray wadaa'if iyo shaqooyin kala duwan ayaanay hayaanoo qaarba markaa wadiifo iyo shaqa ilaahay jala wacala u diray marka si guud waa inaynu u rumayno si gaara kuwaynu magacyadooda garanayno waa inaynu u rumayno kuwa wadaa'ifkooda iyo shaqooyinkooda laynoo sheegay waa inaynu rumayno waxaasoo dhan bay koobsanaysa waaye jidharh baanay leeyihiin waayo ilaahay waa ka yidhi weli ajnixa cuquulla way leeyihiin wuxuu soo arooriyey ashaykh alaclaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin qofka idhaa caqliya ma leeyihiin malaa'igtu waxaynu odhanaynaa buu yidhi adigoo caqli ma leedahay adigoo caqli ma leedahay kolkaasuu dabeetana hadalka aad iyo aad ugu adkaynaya su-aasha noocaasa cidda keenaysa waay marka quluub inay leeyihin baa ilaahay jala wacalaa qur-aanka ku sheegay xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum soo maha waay qaala wuxuu yihi wa kutubihi kutubtaa ilaahay jala wacalaa soo dejiyeyna waa in la qiroo la rumeeyo inta aynu ka garanayno iyo inta kaleba waa in la rumeeyo wa rusulihi rusushiisana waa in la rumeeyo iyagana jumlatan wa tafsiilan kuwaynu garanayno ee laynooga warramay qasaskooda iyo wararkooda iyo dadkii loo diray iyo magacyadooda iyo kuwa aynaan garanahayn in laynooga qisoonintaba waa inaynu rumayno waaya markaas sidaynu ku soo maray kitaabadii hore gaar ahaan alcaqiidat alwaasitiya ictiqaadka ahlusunna ah ee ku yaalla kutubta ictiqaadka waxa sees iyo sal u ah oo had iyo jeer waxa weeye lagu dulbineeyaa ama lagu faahfaahiyaa usuulu liimaan ama arkaanu liimaan asita arkaanta iimaanka iyo usuushiisa lixda ah ayaa lagu faahfaahiyaa waxoogay kaloo masaa'ilah ayaa soo raaca qaala wuxuu ihi wa qabuulu maa nataqa bihi kitaabu allah madhabkoodu ahlulxadiidka ahlusunnati waljamaaca ah qabuulu maa kii in la aqbalo weeye nataqa bihi uu ku dhawaaqay kitaabullaahi kitaabka ilaahay uu ku dhawaaqay tacaala isagaa sarreeye waay ee wasaxat ay wamaa saxat ay wa qabuulu maa saxat iyo kii in la aqbalo qabuul baad soo qadaraysaa ilaa xaggaa horuu ku cadfan yahay wasaxat ay wa qabuulu maa saxat waxay ku asaxday in la aqbalo saxatna waxaa loo jeedaa ay habatat waxay ku asaxday ay ku sugnaatay in la aqbalo bihi maagaba alriwaayatu werintu ay kaga asaxday can rasuulilaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ay kaga asaxday laa macdala laa macdala ay laa cuduula leexasho markaa ma jirto camaa warada bihi camaa kii laga leexdo warada ku soo arooray bihi ay bilmadkuuri kaa la soo sheegay oo kitaabkii iyo sunnada ah wixii kitaabkii iyo sunnada ku soo arooray waayahay meel looga leexdaa ma jirto meel looga leexdaa ma jirto alwaasitiya maxaa ku yaalay falaa cuduula liahli sunnati waljamaacati haye maxaa ku xigay cama jaaa bihi lmursaluun waaya markaa laa macdala haddii sidaa la idhaahdo oo daalka la kor dhigo macdala masder miimiyay noqonaysaa ya laa macdala ay laa cuduula masderka miimiga ahina mafcal buu ku imanaya marka ficilkiisu cadalo uu yahay haddii la akhriyo macdila sida laga yaabo inuu idin xarakaynaayo haddii la akhriyo waxa weeye laa macdila haddii la akhriyana wuxuu noqonayaa ismu makaan ismulmakaan buu noqonayaayo laa macdila meel looga leexday noqonaysa ay laa makaana yucdalu canhu meel looga leexdaa ma jirta camaa warada bihi waxa ku soo arooray kaa la soo sheegay oo qur-aanka iyo xadiidka ah waay markaa ismu makaan haddii aynu ka dhignana calaa wasni mafcil bay ku imanaysa sidaasaa had iyo jeer way isu eegaadaane masderka miimiga ah iyo ismu makaanku halkan ay u kala duwanaanayaan oo haddii looga jeedo masder miimigana macdala buu noqonayaa haddii looga jeedo ismulmakaanna macdila ayuu noqonaya nuskhadaha qaar waxay qorayaan waa kitaabkan a haysataan ee jamaal cazuun uu taxqiijiyey isagu waa kaasoo wuxuu qorayaa laa macdila meel looga leexdaa ma jirta camaa waradaa waxay ku soo arooreen bihi isagaba marka camaa waradaa haddii la idhaahdo alifta alifulithnaynka ama damiirkaasi damiiru tahniyaahi wuxuu u noqonayaa kitaabka iyo sunnadaa lasoo sheegay ilan waxa kitaabka ilaahay ku dhawaaqay iyo waxa sunnadu rasuulka kaga asaxday buu soo sheegay soo maaha waxay labadaasi ku soo arooreen meel looga leexdaa ma jirto nuskada meelo kale ama nuskhado kalena waxa ku soo arooray sida tadkirat lxufaad oo kale iyo laa macdila can dalik وعما ورد به أما عما وردا به با إنه قرآن صوماها وحكوص أرورت إلا معدل عن ذلك قال صور شيء عن ذلك أي عن المذكور قال صور شيء ما الله قال لا إحدى ما جرت ولا سبيل وضل مرانا ما جرت إلى رده علنتيس إن لعليو أن لا أقبلين وما شبه لغا ساره وضل مرتا وضل مرانا ما جرت إذ كانوا إذ علا كانوا وحي هادين مأمورين كوالا فري باتباع الكتاب والسنة يعني ضدك وحي هادين كوالا فري باتباع الكتاب والسنة كتابك السنة دين الرعان وإلهي با فري جل وعلا مضمونا لهم حال با فري مضمونا لهم لو ضمانت قادي إياها الهدى هنون كاللوغو ضمانت قادي فيهما نحدوده waxa weeye kitaabka iyo sunnada loogu damaanad qaaday hadday raacaan kitaabka iyo sunnada inay hanuunayaan oo ay toosayaan ilaahayna raalli ka noqonayo wain tutiicuuhu tahtaduu sida ilaahay yidhi jala wacala mashhuudan lahum oo waxa weeye looga marakacay bianna nabiyahum in nebigoodu sala allahu calayhi wasalama yahdii uu ku hagaayuu ku hanuuninayo ilaa siraatin waddo inta ka ahaatay siraadkaasoo mustaqiimin toosan muxadariina xaalo looga digey ayaa la faray macnii waxaa la faray raacista kitaabka iyo sunnada muxadariina xaalo ay yihiin kuwo looga digay fii mukhaalafatihi khilaafistiisa khilaafista rasuulka alfitnata fitno iyo walcadaab alaliima cadaab wax xanuunjiya looga digey ikhwaani jumladdan labaad wuxuu sheekhu waxa weeye ku nuuxnuuxsaday masalada ku saabsan alitibaac in waxyiga la qabsado kitaabka iyo sunnada in lagu dhego oo la qabsado waxaanay ahayd babay ahlulcilmiga qaarkood tilmaamayaan in hadalkan itibaaca ku saabsan ugu horraysiiyaba kitaabka waayo waxay taasi tilmaamaysaa waxaan kitaabka inoogu soo socday iyo caqiidadani waa caqiido kitaabka iyo sunnada haddii allaba kuu roon yahay laga soo qaatay qofkana waajibka saarani waa inuu itibaac la yimaado oo kitaabka iyo sunnada uu raaco caqiide ahaan iyo camal ahaanba ta uu qofku ku badbaadaya adduun iyo aakhira kuna hanuunayaa taa weeye a'immada sunnaduna itibaaca had iyo jeer way ku celceliyaanoo dadka way faraan waayo iyagaa ku sifaysnaa itibaaca waxay waddo ka dhigteen alitibaac inay xaqa raacaan oo ay ku toosaan bay waddo ka dhigteen dadkana taasay u dardaarmi jireen gaar ahaan kutubta ictiqaadka masaa'ilka ictiqaadka ku saabsan waxa weeye ka warramaysa waxyaabo badan oo hayb ahoo maqan la sheegaayo itibaaca ayay dadka u sheegaan in laga doonaayo itibaac inuu qofku la yimaado waa ka abubakar ibnu abi daawuud xaayadiisa ictiqaadka ku saabsan ku bilaabaya tamasak bixabli illaahi wattabic ilhuda walaa taku bidciyan lacallaka tuflixu tanna waa sidii oo kale weeye nusuusta walaalayaal itibaaca kitaabka iyo sunnada inoo tilmaamaysa aad bay u badan tahay waanaynu ka dheragsannahay ilaahay baa yidhi jala wacala ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa raaca waxa xagga rabbigii in laydinkaga soo dejiyey raaca ilaahay baa ina amray jala wacala waxa xagga rabbiga in laynagaga soo dejiyeyna waa laba waa kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida qur-aanku waxyi u yahay ayay sunnaduna hee waxyi u tahay waayahay ilaahay baa yidhi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa halkaa uu sheekhu yidhi madmuunan lahum lhudaa fiihimaana qofka kitaabka iyo sunnada raaca waa loo damaanad qaaday inuu hanuunayo sida ilaahay yihi wain tuiicuuhu tahtaduu wamaa cala rasuuli ila albalaaqu lmubiin haddaad rasuulka adeecdaan sala allahu calayhi wasalama waa hanuunaysaan ha waa hanuunaysaan yacnii fawaa'idda iyo fadaa'isha iyo qiimaha ay leedahay in rasuulka dariiqiisa la raaco sala allahu calayhi wasalama ayay daliil u tahay waxaa kaloo rabbi yidhi jalla wacalaa markuu ka warramayo jinkii qur-aanka dhegaystay waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan falama xadaruuhu qaaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaaluu yaa qowmana inaa samicnaa kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa limaa bayna yaday yahdi ila alxaqi wa ilaa ariiqin mustaqiim waayahay wuxuu ku hanuuninayaa kitaabkani xaqa iyo waddada toosan ilaahay baa mar kale yidhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam hadday jiraan laba dariiqoo midna toosan tahay midna aada u sii toosan tahay taa aada u sii toosan buu qur-aanku dadka tusaya hadday jiraan laba waddo oo midna wanaagsan tahay oy xasan tahay midna axsan tahay oo ka sii wanaagsan tahay taa axsanka ah ee ka sii wanaagsan baa qur-aanku dadka tusaya sunnada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama waa sidaasoo kale sidaa awgeed baa alla yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulku sala allahu calayhi wasalama ee idin siiye qaata wuxuu idiin diidana markaa ka reebtoonaada wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idin siiye weeye waayo aataa iyo ataa way kala duwan yihin soo ma ha ku qaldame halkaa aataa waa bimacnaa acaa ataana waa bimacnaa jaaa weeye dee yimi soo ma aragtid marka wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo asal ahaan aayaadku faygay ku saabsanaayeen soo maaha way ka warramayeen waxaa kaloo soo gelaya bay ahlusun ahlulcilmigu idhaahdeen wax kastoo rasuulku sala allahu alay wasalam oo idin siiyo oo ay ka mid tahay sunnadiisu iyo waxyaabuu idin farayo iyo waxyaabuu idiin sheegayo kaga dayanaysaan kullu daalika way soo gelayeen waaye mashhuudan lahum biana nabiyahum sala allahu calayhi wasalama yahdi ilaa siraatin mustaqiim waxaa looga mara kacay nabigooda muxamedi sala allahu alay wasalam waddada toosan inuu dadka ku hanuuninayo oo ilaahay baa arrintaa qowl ahaan iyo ficil ahaanba uga markhaati kacay soo ma aragtaan qowl ahaan buu uga markhaati kacay ilaahay o wuxuu idhi jala wacalaa wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim siraaط illaahi aladii lahu ma fi samaawaati wama fi alard alaa ila allahi tasiiru lumuur adigu nebi maxamedow dadka waxaad ku hagaysaa ood ku hanuuninaysaa ilaa siraati mustaqiimi waddo toosan ayaad ku hanuuninaysaa waddo toosan ayaa dadka ku hanuuninaysaa waa shahaado qowli a weeye oo ilaahay jalla wacala uu ka marakacayo inuu rasuulku dadka hanuuninayo wakadaalika aayado badan oo kalena arrintaasi way ku soo aroortay shahaado ficiliina way jirtaayo dee ilaahay jala wacalaa rasuulka sala allahu alay wasalam wuu u gargaaray soo maah wuu u hiilinay cadowgiisuu jebinay diintiisa ayuu waxa weeye faahin faafinay waxyaabo badan buu maaragtay u sahlaayey ya dadka raaca ayuu ilaahay jala wacalaa qiimo iyo qadar iyo wanaag badan siinaayey waayahay calaa kulli xaal waxyaabo fara badan mucjizaad iyo aayado badan ayaa rasuulka sal allahu alay wasalam ilaahay siiyey soo ma aragtid waxyaabo fara badan baa jirta oo muujinaya rasuulku sala allahu alay wasalam inuu xaq waday markaa dee wakafaa billaahi shahiidan ilaahay baana jala wacalaa markhaatiga markhaatiga ilaahay baa ku filan muxadariina fii mukhaalafatihi alfitnata walcadaab alaliimna wuxuu ka soo qaatay ama u daliila aayaadka qur-aanka ah ee inoo diidaaya inaynu rasuulka khilaafno sala allahu alayh wasalama oo ay ka mid tahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan kuwa waxa weeyaan khilaafaya ee ka baxaya amarka rasuulku sala allahu alayh wasalama inay ku dhacdo fitno ha ka digtoonaadaan ama cadaab markaa uu xanuunjiyaa uu ku dhaco ha ka digtoonaadaan fitnadana waxay ahlulcilmigu ku fasireen inuu ilaahay qofka diintaba ka fitneeyo mid weyn iyo mid yar baanay noqon kartaa fitnada ugu weyn waa qofku inuu ridoobaba oo diintaba uu ka baxo ciyaadan billaah oo shirkiga weyn iyo waxyaabaha la midka ah ee gaalnimada ah uu ku dhaco waay marka cidda khilaafaysa amarkiisa waa loo goodiyey weey markaynu walaalayaal soo ururino kitaabkiiyo sunnada in la raaco oo la qabsado ayaa waajiba gaar ahaan si gaara masaa'ilkan ictiqaadka oo umuur fara badan oo khaybiyahoo maqani ay ku jirto marka waxa weeye laga warramayo waa in kitaabkiiyo sunnada lagu dhego sifaadka ilaahay baa laga warramaya asmaadiisa soo maha waa arrimo khaybiya oo inaga maqan dariiqaynu u maraynaa muxuu yahay ya kitaabka iyo sunnada inaynu ku dhegno weeye waana madhabka ahlu sunnaha iyo usuushooda ugu muhiimsan itibaacu soo maqlamaysaan ilaa maanta khilaafaadka maqashaan iyo waxyaabaha waxa weeyaan maaragta kolba yimaadee soo buskiciye cusboonaada ya halkaasi ayay u noqonayaan in badan oo ka mid a ama dhammaantoodba oo dad itibaacii si kale u arkay ama itibaacoodu uu khafiifay ama asalkaa haysashaday haystaan uu waxa weeye liicay ayaa kolba wax soo kiciya oo kolba wax soo kiciya oo kolba wax soo kiciya sunnigu waa inuu itibaaca ku dadaalo oo u qaniino oo rayirayiga iyo maantana kanaa soo baxay iyo maantana hebel baa yimi iyo waa faqiihiyo waxbuu shubayaa arrinta noocaasu qofka waxa weeye aanay duufsan wuxuu sheegay sheekhii la odhan jiray abulmudafar asamcaani raxmatullaahi calayh oo weliba aan filayaa ardaygiisii abulqaasim alasbahaani qiwaamu sunnana inuu ka soo naqliyey iyo kitaabkiisa alxuja fii bayaani almaxaja waana la hayaa wuu jiraa isagoo daabacan kitaabka xujadu wuxuu sheegay waxa u dhaxeeya ahlu sunnaha iyo ahlulbidacu inuu yahay mas'alat lcaqli oo wuxuu idhahdaa waclam ana fasla maa baynana wa bayna almubtadicati huwa mas'alat lcaqli fainahum asasuu diinahum cala almacquuli wa jacaluu litibaaca waalma'huura tabacan lilmacquuli ahlu sunnaha iyo ahlulbidaca waxa u dhaxeeyay ku kala baxayaan marka koobaadba waa masalada caqliga oo ahlulbidacu caqliyaad bay ku aasaaseen caqiidadooda iyo manhajkooda iyo diintooda caqliyaad bay waxa weeye sees uga dhigeen deliilku markuu yimaadana waxay isku dayayaan inay waxa weeye caqligu sidaa uu sheegayo waafajiyaan oo ay caqligu mid hogaaminayo ka dhigaan waxa weeye sharcigii iyo deliilkii waxay ku leeyihin deliilku waa inuu caqliga dabagalaa ahlu sunnuna maxay leeyihiin waa inuu deliilku wax hogaamiyaa kitaabka iyo sunnuhu oo caqligu uu deliilka daba galaa caqligu hee waa inuu deliilka daba socda iyaguna caqligay horreysiinayaan ahlu sunnuna maxay horreysiinayaan kitaabka iyo sunnada iyo deliilka ayay horreysiinayaan sidaa awgeed ba haddaad aragto qof waxa weeye had iyo jeera caqligaasun ka shaqaysiinayo caqli caqliga haya intuu deliilkii iskaga baydhay kaa waxa weeye waddadiisu ma toosna iskaga durug deliilka asala dadka cuquushooda iyo caqliyadooduna way kala duwan yihiin hadduu caqligeennu inagu filaan lahaana ilaahay jalla wacalaa kitaabka iyo sunnada inooma soo dejiye soo maah haddii caqligeennu inagu filan yahay oynu ku hanuuni karro maxaa ilaahay jalla wacalaa kitaabka iyo sunnada inoogu soo dejiye sheekhaaba xagga dambe ku sii sheegaya waaya marka calaa kulli xaal masaladaasi aad iyo aad bay muhiim u tahay ikhwaani aad bay muhiim u tahay masaa'ilka ictiqaadka iyo masaa'ilka kaleba waa in deliilka loo daba fadhiisto dadkaynu arki doonno ictiqaadka aadka ugu lumay masalada ugu daranay ku lumeen waa taa waxyaabahan kale had iyo jeer halkaasi ka dhalanaya marka horeba way ictiqaadiyeen baraahiin caqliya bay ku odhanayaan xujooyin caqli ah caqligu waxan mu ogol yahay maya caqligu wuxuu jarayaa inuu waxani baadil yahay caqligu wuxuu jarayaa arrintaas inaan dee lagama maarmaan ay tahay caqliga caqliga caqliga caqliga soo ma aragti daliilkay u arkaan caqliyaadka ay sheegayaan inuu ka hor yimina ama way diidayaan ama waxay odhanayaan si caqliga loo waafajiyo waa inaynu maaragta macnahaasaynu ku xambaaraynaa ama kaasaynu ku awilaynaa bay odhanayaanoo naskiibay luqunjibaadhayaan siuu si uu u waafaqo waxa weeyaan maaragtay caqligiisu u waafaqo hadallada qaarkood ay cabirayaan aad iyo aad baad markaa uga naxaysaa waxaynu walaalayaal ku khatimaynaa masaladan waa masalo dee caanahoo la yaqaano nuquusheeda iyo adiladeedu ay badan tahay oo alitibaacaha lagu dadaalo alitibaac alitibaac qof kastaa itibaaca waa inuu ku dadaalo taasaynu ku badbaadayna laba su-aalood baanayna sugayo markaynu ilaahay hor tagno waxaa layna weydiinayaa laba su-aalood camal kastood samaysana labadaa su-aalood baa lagaa weydiinaya lima facalta maxaad u samaysa ya iyo kayfa facalta sideebaad u samaysa lima facalta waa su-aalu can ilikhlaas soo ma maxaa kugu kelifay yaad ula jeeday arrinka labaadna waa kayfa facalta sideed u samaysay waa su-aalun can ilmutaabaca soo ma sideed u samaysay rasuulka ma kaga dayatay maadaa sidii kula qurux badnaatay baad waxa weeye la timi ya mise waxa weeye itibaac baad ku sifaysnayd marka labadaa su-aalood baa camal kasta layska weydiinaya waa ikhlaaska iyo mutaabacada shardiga ah labada shardiga camalka wanaagsan lagu aqbalo halkaasaynu u daynaynaa casharkan koobaad subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online